bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wfiqna min اlأqwal واlأcmaal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda kontonaad ee suuraة اlإsrا allah waxau ihi subxaanه qل kunوu xijاaraة أو xadيidا أو خلقا مma ykبر في sdوurكم فسيquluna mن يعيidna qل الذي فطركم أول mرة فسينغضون إلyka رؤuسهم ويquluna متاه qل عسى أn ykuna qريبا allah waxau ihi سubحaanه qul waxaad ku tidhaa nebi allow kuunuu ahaada xijaaratan dhagaxaan ahaada aw xadiidan ama bir ahaada aw khalqan ay aw makhluuqan aakhar ama makhluuq kale ahaada makhluuqaa kale oo mimaa kii a yakburu ku weyn fii suduurikum laabihiinna ama dhagaxaan noqda ama bir ahaada ama khalqiga laabtiina ku weyn wax alla waxaad u aragtaan inuu weyn yahay noqda fasayabcahukum allah weeyaan jawaabtu yacnii wax kastoo aada noqotaan ilaahay waa idinsoo bixinayaa oo imika waxa weeyaan dee insaanka ama basharka daciifka ah ee jiidhka iyo lafaha ka kooban baaba tihiine xataa haddii aada noqotaan makhluuqa ugu adayga badan dhagax ama bir ama wax ka sii weyn wax kastoo aada noqotaan ilaahay waa idinsoo bixinaya oo waa idinsoo saaraya fasayaquuluuna waxay odhan doonaan man kumaa yuciidunaa na soo celinaya qul waxaad ku tidhaahdaa alladii fatarakum yuciidukum waxa idinsoo celinaya alladii allihii fatarakum idin abuuray awala mara markii hore allihii idin abuuray ayaa idin soo celinaya fasayunqiduuna way ruxayaan ilayka adiga xaggaaga ru'uusahum madaxyadooda ayay lulayaan oo waxay madaxa kuugu lulayaan tacajuban waistihzaa'an yacni la yaab ay la yaaban yihiin bacsiga aada u sheegayso iyo jees jees ay ku jees jeesayaan waxaad u tilmaamayso macnaha madax ruxiddu maaha ogolaansho ee waa jees jees iyo dheeldheel oo ruuxu marna madaxa wuxuu u lulaa wuxuu ogol yahay marna wuxuu ku jees jeesayo uu la yaabayo ayuu madaxa u lulaa marka fasayunqiduuna way lulayaan ilayka adiga xaggaaga ru'uusahum madaxooga ayay kuu ruxayaan wayaquuluuna waxaanay odhanayaan mataa waa goorma huwa bachiga aada sheegaysaa waa goorma qul waxaad ku tidhaa nebi allow casaa waxa xaqiiqo ah an yakuuna inuu ahaado huwa bachigu qariiban mid dhow oo aan u dheerayn yowma yadcuukum ay wadkur xus nebi allow wadakir dadkana xasuusi yowma maalin xus dadkana xasuusi yadcuukum alla uu idin yeedhayo oo macnaha uu idin baaqayo oo laydinku yeedhayo dee ardulmaxshar halkii dadka lagu soo ururinayey ee laysugu keenaye qiyaamaha laydinkana yeedhayo xabaalihiinnii inaad ka soo dareertaan yowma yunaadi lmunaadi min makaanin qariib meel dhow laydinka dhawaaqayo ee aada soo dhaqaaqaysaan oo fatastajiibuuna dabeed aada ajiibaysaan bixamdihi ay maca xamdih ilaahay mahadniqiisa idinkoo ku dheehan alla idinkoo mahadinaya ayaa ajiibaysaan baaqa iyo yeedhmada alleh wa tadunnuuna waxaanad u malaynaysaan in labistum ay maa labistum inaydaan nagaanba ilaa qaliilan in yar mooye wax kaleba inaydaan nagaan ayaa moodaysaan oo adduunyadii dhammayd eed in badan ku soo qaadateen wax yar bay idinla noqonaysaa alla waxau ihi waqul waxaad tidhaha nebi allow licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa yaquuluu ay liyaquuluu ha yidhaahdaan marka ficilkan mudaarici waa majzuume ama laamul amar ku jasmi oo yaquuluu ay liyaquuluu ha yidhaahdaan marka waa majzuum bilaam ama waxaad ku jasmisaa alab muqadarood soo qadarto oo ficilkan madkuurkii uu fasiraayo oo waxaad tidhaha waqul dha nebi allow licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa quulu alatii hiya axsan waxaad tidhaahdaan ood ku hadashaan dee hadalka habboon ee wanaagga badan yaquulu ha yidhaahdaan markaasi waa jawaabkii allatii alkalima alatii kelmadii ha yidhaahdaan hiya iyaduba axsanu wanaagga badan yacni kelmadda ugu wanaagga badan ha yidhaahdaan markaasoo ha ku hadlaane waayo ina shayطaana shayطaanku yanzaqu waa fasahaadinayaa baynahum dhexdooda ina shayطaana shayطaanku kaana waxau ahaaday lilinsaani insaanka uu ahaaday caduwan cadow cadowgaasoo mubiinan cadaawadiisu ay caddahay ay bayinu lcadaawa rabbukum rabbigiin jalaaluddiin asuyuuti waxa uu jalaaleynka ku odhanayaa waalkalimatu alxasana hiya qowluhu rabbukum aclamu bikum in yashaa yarxamkum ilaa aakhiriha yacni hadalka habboon ee la doonayo inay ku hadlaan waa hadalkan waa inay ku yidhaahdaan markay gaalada u baaqayaan ama ay dadkii dacwada u gudbinayaan rabbukum rabbigiin aclamu isagaa idin cilmi badan bikum idinka oo in yasha hadduu doono rabbigiin yarxamkum wuu idin naxariisanayaa ay bitowbati waliimaan wuxuu idinku naxariisanayaa inuu towbada idin waafajiyo ood rumaysaan dabeed raxmadda ilaahay sidaa aa ku heshaan aw in yasha haddii uu doonana yucadibkum waa idin cadaabayaa oo wuxuu idinku cadaabayaa dee bilmowti cala alkufri gaalnimo inaa ku geeriyootaan oo sidaa naar ku gashaan alla waxau ihi wamaa arsalnaaka wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi allow calayhim iyaga korkooda kumaanaan dirin wakiilan adigoo ah ilaaliye iyaga ilaalinaya oo hanuunkiiyo hidaayada qalbigooda gelinaya ama laguu tala saartay dee inaad hanuunka qalbigooda geliso iyaga ilaaliso sidaa kumaanaan dirin ee waxaanu kuu diray uun dee inaad gaadhsiiso dacwada xilka ku saarani waa intaas alla waxau idhi warabbuka rabbigaa nebi allow aclamu isagaa u cilmi badan biman axadka ama makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo waalardi dhulalka makhluuqaadka ku sugan ilaahay isagaa og oo arkaya walaqad fadalnaa wallaahi laqad fadalnaa waanu fadilay baa allow yidhi bacda annabiyiin nebiyada barhkood ayaanu ka fadilay oo ka sarraysiinay calaa bacdin barhka kale wa aataynaa waxaananu siinay daawuuda nebi daawuudna waxaanu siinay zabuuraa kitaabkii zabuur ahaa ayaanu siinay qul waxaad ku tidhaa nebi allow udcuu u yeedha aladiina kuwii zacamtum aada ku andacooteen ee aada sheegateen annahum aaliha yacni waa la xadfay waxay ku andacoodeenee mafcuulkii marka usoo qadar qul waxaad tidhaha nebi allow udcuu u yeedha aladiina kuwii u yeedha zacamtum aada ku andacooteen annahum aaliha inay ilaahyo la caabuda yihiin min duunihi alla sokadii kuwaad sheegateen ilaahay sokadii in la caabudo oo ay aaliha yihiin kuwaad ku andacooteen bal hadda u yeedha falaa yamlikuuna ma hanan karayaan kashfa duri dhibaatada faydideeda ma kari karayaan oo ma hananayaan cankum idinka inay idinka faydaan dhibaato walaa taxwiilan wareejin dhibaatada idinka intay idinka wareejiyaan cid kale ay u wareejiyaanna ma awoodi karayaan amaba in xaaladda adag ee ku jirtaan intay beddelaan xaalad kale idiin wareejiyaan ma awoodi karayaan alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ee yadcuunahum ay caabudayaan yabtaguuna waxay doonayaan khabarka halkaa rid ulaa'ikada ulaa'ika kuwaas aladiina kuwaasoo yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan hee yabtaguuna waxay doonayaan kuwaasi ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa waxay u doonayaan alwasiila dariiqo ay ugu dhowaadaan oo ilaahay daacadiisa ah ayay doonayaan oo dalbanayaan ka bedel faacilka yabtaguuna waawuljamaacaha ayuhumta oo yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila waxay doonayaan wasiilo ay ilaahay ugu dhowaadaan oo daaco alle ah ayuhum koodii baa doonaya dhowaanshaha aqrabu ilaahay ugu dhow oo yabtaguuna faacilkeeda waxaad ka beddeshaa ayuda oo kuwaasaa doonaya ayuhum baa doonaya koodii aqrabu ilaahay ugu dhow ayaa wasiilo wa alle ku gaadho doonaya marka ulaa'ika waa mubtade aladiina mawsuulku waa sifo yadcuuna waa siladii caa'idku waa maxduufo yadcuunahum yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila jumladaasina waa khabar ayuduna waa bedel min waawi ljamaaca fi yabtaguuna alla waxau ihi ulaaika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan yabtaguuna waxay dalbanayaan oy doonayaan alwasiilata dhowaansho yacni dariiqo iyo daaco ay ugu dhowaadaan ilaa rabbihim rabbigooda ay ugu dhowaadaan bay doonayaan ayuhum koodii baa doonaya wasiilo wa alle ugu dhowaado aqrabu ilaahay ugu dhow oo macnaha ka ilaahay ugu dhowaansho badani waa ka ugu cabsida iyo cibaadada badan wayarjuuna waxaanay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan wayakaafuuna waxaanay ka cabsanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa ayay ka baqayaan waayo ina cadaaba rabbik rabbigaa cadaabkiisu kaana waxa uu ahaaday huwa cadaabkaasi maxduuraa mid laga digtoonaado oo layska ilaaliyo ayuu yahay cadaabka rabbi alla waxau ihi wa in min qarya ay maa min qarya magaala ma jirto yacni dad ehel ku nool magaalo ma jiraan waxaa looga jeedaa qaryada ahluhaaye ilaa hadday jiraanse dad degaan ku nooli naxnu annagu baa allow yidhi muhlikuuhaa magaaladaa ehelkeeda kuwii halaagayaanu nahay qabla yowmi alqiyaamah maalinta qiyaame ka hor aw mucadibuuhaa ama magaaladaa ehelkeeda kuwii cadaabayaanu nahay cadaaban cadaab baanu cadaabaynaa cadaabkaasoo shadiidan daran kaana waxa uu ahaaday daalika arrinkaas mastuuran mid lagu qoray filkitaabi kitaabka mid lagu qoray looxul maxfuudka mid hore loogu qoray ayuu ahaaday arrinkaas alla waxau idhi wamaa manacanaa nooma diidin oo nagama manciin an nursila inaanu soo diro bilaayaati aayaadka ay dalbanayaan oo mucjizaadka khaariqulcaadaha ah ee caadada ka baxsan ah yacnii aayaadkaas kowniga ama mucjizaadka khawaariqda ah ee ay dalbanayaan ay doonayaan inaanu soo diro nooma diidin oo nagama manciin ilaa an kadaba inay beeniyeen mooyaane wax kale nooma diidin bihaa aayaadka ay beeniyeen alwaluuna kuwii hore macnaha inaanu mucjizaadkay dalbanayaan nimankan quraysheed inaanu u yeelno waxa noo diidaya oo keliya inaanu kuwii hore intaanu mucjizaadka siinay dee haddana ay beeniyeen dabeed lagu halaagay alla waxau ihi wa aataynaa waxaanu siinay hamuuda annaaqa hamuuda reer hamuud annaaqata hashii ayaanu siinay waa hashii aayadda ilaahay ee mucjizada ahayd hashaasaanu siinay mubsiratan ay waadixatan bayinah xaal ay tahay aayaddaa hashu mid cad oon caad saarayn oo cid walba u cad ay arkayaan fa dalamuu ay fa kafaruu dabeed waa ka gaaloobeen bihaa aayaddii naaqada waa ka gaaloobeen oo sida jalaaluddiin asuyuuti jalaaleynka uu ku soo qadarayo ficilkan maanta dalama waxaa la dhansiiyey ficilka kafara macnihiisa sidaa daraaddeed buu ba'dana ugu tallaabay oo fa dalamuu biha ay kafaruu biha way ka gaaloobeen aayaddii loo soo diray mucjizada naaqada ahayd allah waxau ihi wamaa nursilu uma soo diro bil aayaati aayaadka aayaadka mucjisaadka ee caadada ka baxsan uguma soo diro dadka ilaa takhwiifan cabsigelin mooye wax kale uguma soo diro oo marka mucjiso loo soo dejinayo waa inay cabsi geliso oy dabeed ilaahay caabudaan allah waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qulna aanu kugu nidhi laka adiga ina rabbak rabbigaa nebi allow axaata waa koobay binnaas dadka ilaahay waa koobay oo rabbi waxa uu dadka ku koobay cilman wa qudratan ogaal iyo awood wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin baa alla uu yidhi alru'yaa aragtidii kamaanaan yeelin allatii aragtidaasoo araynaaka aanu ku tusinnay ilaa fitnatan fitno mooye wax kale kamaanaan yeelin linnaasi dadka lagu fidnaynayo oo lagu imtixaamayo macnaha habeenkii lagu dheelmiyey ee samaawaadka sare lagu korsiiyey ee cajaa'ibta awoodda alle iyo aayaadka waaweyn lagu tusay tusidaa iyo aragtida habeenkaa aada la kulantay waxaanu ka yeelun wax dadka lagu imtixaamayo oo qaarna ay yidhaahdaan siday ku suurtoobaysaa inuu caawa intuu maka ka tago oo ardu shaam iyo baytulmaqdis uu tago oo haddana toddobada samee kala sarreeyo uu koro oo haddana aayar gurigiisi uu ku soo noqdo waagu maka ugu beriyo kayfa yumkin ayay qaarkood yidhahdeen oo waa ku gaaloobeen dee raggii rag ahaa ee muuminiintaana waxay yidhaahdeen intaa uu sheegay wax ka sii badan oo ka sii fog ayaabanu ka rumaysanaynaa abubakar sidiiq iyo raggii rag ahaa marka macnaha aragtidaas waxaanu ka yeelay imtixaan lagu kala baxo oo mu'miniinta mukhlisiintiina iimaankooda ay ku sugnaadaan kuna sii siyaadsadaan qaarkoodna ay iimaanka kaba shakiyaan oo dib uga noqdaan kuwii gaalada ahaana ay beeninta iyo kufriga ay ku sii fogaadaan washajarata almalcuunata fi lqur'aani ay wamaa jacalna ashajara geediina kamaanaan yeelin geedii almalcuunata ee lagu nacdalay fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu nacdalay kamaanaan yeelin ilaa fitnatan linnaas usoo qadar yacni fitno iyo imtixaan dadka aanu ku imtixaamayno mooyaane wax kale kamaanaan yeelin geeddaa waa shajaratu zaquum oo iyadana dee gaaladii waa ku fidnoobeen oo waxay yidhaahdeen geed biyo ku baxaa la arkee geed baa naar ka baxaya ma waxaasuu maantana maxamed la yimid ayay yidhaahdeen waa fitna lagu imtixaamay gaalada alla waxau ihi wanukhawifuhum waanu ku cabsigelinaynaa aayaadkaas iyo arrimahaas famaa yasiiduhum umana kordhinayo kuwan gaaladaa cabsigelintaasi ilaa tuqyaanan qooq mooyaane qooqa iyo kibirkaasoo kabiiran weyn way kusii kibrayaan uune waxba ka kororsan maayaan gaaladu haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay inkaaru lmushrikiina lilbacthi waaraddu calayhim waxaa la xusay sida ay mushrikiintu u dafirayaan ama ay u diidayaan bacsiga iyo soo saaridda dambe waana lagu inkiray oo markay yidhaahdeen markaanu ahaano lafo iyo burbur miyaana la soo saaraya annakoo abuur cusuba markay sidaa yidhaahdeen miyaana la soo saaraya annakoo baaliyownay oo baaba'nay ayaa alla waxa uu ku yidhi qul kunuu xijaarata aw xadiida aw khalqa mima yakburu fii suduurikum waxaa doontaan noqda yacni ama noqda waxa weeyaan dhagaxaan ama bir noqda ama abuur wax alla wixii nafihiina iyo laabtiina kuway noqda waxaa doontaan noqda oo waa laydin soo bixinayaa macnuhuna waxa weeyi dee imika waxaba tihiin aadamo daciifeh oo bashar waxuu ka kooban yahayba dee lafaha iyo cadkaa iyo jiirhkaa uu yahay laakiin xataa haddii waxa weeyaan aada noqotaan wax basharkan aad tihiin ka sii adayg badan oo dhagaxaan iyo biro iyo xadiid haddaad noqotaan ama wax kaba sii weyn mar walba ilaahay waa idinsoo bixinaya waanu idinsoo saaraya markaasaa waxay odhanayaan iyagoo baciidsanaya oo la yaaban man yuciiduna yaana soo bixinaya waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow alladii fatarakum awala mara markii hore yaa idin abuuray alla soo maaha kii markii hore idin abuuray isagaa idinsoo saaraya wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wahuwa ahwanu calayh ilaahay waa kii abuuristiinna hore bilaabay isagaana dib idiin soo celinaya soo celintaana sahlanba oo waxaa looga jeedaa ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowga iyo soo celinta dambe waa isugu mid oo uma kala duwana in allaha calaa kulli shayin qadiir laakiin aadamaha iyo makhluuqa lagula hadlayaa garaadkoogu waxa uu gaadhi karo oo waxaynu garan karnaa shay aan jirinba oo macduum ah in la bilaabo abuurkiisa iyo wax jiraa haddii uu baaba-o in dib loo soo celiyo dee innaka waa inoo kala saalanta marka waxaa la leeyahay balgarta oo garaadkiina adeegsada oo abuurkii hore alle miyaa diidan tihiin haddaa ogashihiin dee mar labaad inuu idin soo celiyana maxaa ku cuslaynaya soo uma fududa marka alladii fatarakum awala mara fatarana way ka xeel dheer tahay khalaqa oo waa kii abuurkiina bilaabay iyadoon looga horreyn ayaa looga jeedaa fatara marka alla waxa uu tilmaamay madaxa inay ruxayaan maaha ogolaansho waa tacajuban wa istihzaa'an iyagoo la yaaban wuxuu u sheegay kuna dheeldheelaya ayay madaxa lulayaan waxaanay odhanayaan iyagoo baciidsanaya oo fogaysanaya oo waa goorma waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa waxa xaqiiqo ah inuu dhow yaho aanu dheerayn bacsigu waxaa la yidhi nebi allow xasuusi maalinta loo yeedhayo xabaalaha inay ka soo baxaan oo maxsharka yimaadaan loogu baaqayo dabeed ay ajiibayaan dadku iyagoo u malaynaya inaanay adduunyaba kusoo nagaan wax yar mooye wax kale adduunyadii dhammayd ay nolol fara badan kusoo dhammaysteen ayaa la noqonaysa saacad ilbidhiqsiyo wax yar bay la noqonaysa alla waxa uu yidhi wayowma taquumu saaca yuqsimu lmujrimuuna maa labisuu hayra saaca saacaddii qiyaame maalinta ay dhacayso dembiilayaashii waxay dhaar ku marayaan saacad mooye wax kaleba adduunya inaanay soo arag oonay ku soo nagaan qaala kam labistum fi lardi cadada siniin qaaluu labisnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaaddiin marka lagu yidhaahdo imisaad arladii kusoo nagaateen sannado waxay ku jawaabayaan maalin ama maalin gelinkeed bal dadka wax tiriyo weydiiya adduunyadii oo dhammi waxay la noqotay saacad ama maalin gelinkeed dee markaa qofka caqliga lihi saacad ama maalin gelinkeed aakhirada abadigee lagu waarayo u dayici maayo oo waxa weeyaan u iloobi maayo waxa aayaadkan ku sugan sharط اlcubuudiyati اlxaqa اtikhadu shayطaani caduwa wamacrifatu rububiyati اllahi waxdah wamuhimat الrusul wadarajaatuhum addoonnimada dhabta ah waxaa shardi asaasiya u ah shaydaanka in laga dhigto cadow oon sokeeye iyo weli laga dhigan taasa asal u ah waayo nin shaydaan sokeeye ka dhigtay ilaahay addoon dhaba uma noqdo ina shayطaana lakum caduw fatakhiduuhu caduwa shaydaanku cadow buu idin yahay ee cadow ka yeesha ina shayطaana kaana lilinsaani caduwa mubiina waa cadow cadaawadiisu ay guun tahay oo aabbaheen aadam iyo umunaa xawaa jannada markuu ka soo saaruu sabab ugu noqday ilaa yowmina haada aadam iyo tafiirtiisa dagaal buu kula jiraa aan kala go' lahayn marka shaydaanka cadaawadiisu waa cadaawadda guunka ah afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduw bi'sa lilaalimiina badala allah waxa uu yidhi ma waxaad ka yeelanaysaan ibliis iyo duriyaddiis iyo tafiirtiisa shayaadiinta ma waxaad ka dhiganaysaan sokeeye aniga sokaday aada soo dhowaysataan iyagoo cadow idiin ah allah ilaahe waxaa xumaaday waxa daalimiintu ay bedel qaateen ee ay ku doorsadeen diinta ayaa daran marka yacni cubuudiyada shardigeedii bay ka mid tahay in waxa weeyaan shaydaanka cadow laga yeesho si ilaah iyo rasuulkiisa weli looga dhigto waxaa kaluu alla tilmaamay tabaaraka wa tacaala altafdiil bayna alambiyaa walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd wa aataynaa daawuuda zabuura waxaanu ambiyada barhkood ka fadilay barhka kale oo waa kala sarraysiinay oo nebi muuse calayhi salaam waxaa lagu sharifo oo lagu fadilay kalaam mubaashiro oo si toosa iyadoon cidi u dhaxayn ilaahay ula hadlo wa kallama allaahu muusa takliima ilaa lagu magacaabay kaliim araxmaan yacni kii ilaahay ula hadlay loogu magac daro laqab iyo naanays looga dhigay siduu ibraahim iyo muxamedba ugu gaar yeelay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi ibraahim abulambiyaa bidarajati alkhulla derajada khaliilnimada waittakhada allahu ibraahiima khaliila nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uhi low kuntu mutakhidan axada khaliila latakhadtu abaa bakrin walaakina saaxibakum khaliil llah haddaan cid khaliil ka yeelanayo mid aan si gaara dadka uga doortay oon kalgacal iyo maxabo gaara u hayo haddaan cid si gaara u dooranayo waxaan khaliil ka yeelan lahaa abuu bakar laakiin saaxiibkiin waa khaliilullah ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam isagoo naftiisa u jeeda wahaakada khasahu bilisraa'i waalmicraaj waxaa ilaahay ku karaameeyey dheelmintii laga dheelmiye maka ee baytulmaqdis loo dheelmiye goor habeennimo ah halkaana samaawaadka sare laga korsiiyey tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allah wa rafaca bacdahum darajaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay aayaddaas rusushaas in ilaahay tabaaraka wa tacaala kala fadilay oo kala sarraysiiyey waxaa ka mid a kuwo ilaahay si toosa ula hadlay waa sida muuse oo kale calayhi salaam darajooyin buu kor yeelay oo barhkooda barhka kale uu ka sarraysiiyey ambiyada waxa ugu mudan ululcasmi min arusul shanta rasuulee ululcasmiga la ydhaha kuwa go-aanka iyo sabirka adag u saaxiibka ah ee waxa weeyaan lagu tilmaamay suuratu shuuraa iyo suuratu laxzaab beyd baana lagu kulmiyaa ululcasmi nuuxun waalkhaliilu lmumajadu muusa wa ciisa walxabiibu muxamadu sala allahu calayhi wasalam yacni ululcasmiga go-aanka iyo sabirka adag u saaxiibka ee ilaahay rususha kale ka doortay waxa weeyaan nebi nuux calayhi salaam iyo khaliil raxmaan ibraahim iyo nebi muuse iyo ciise iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ka dhammaantood ugu wada mudan ee ugu derajada sarreeye ah ana sayidu waladi aadama walaa fakra ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu aayaadkan inoogu tilmaamay alraddu cala almushrikiina fii caqaa'idihim albaaila mushrikiinta waxa weeyi caqaa'idii baatilka ahayd in lagu inkiray oo lagu radiyey ayaa aayaadkan ilaahay ku tilmaamay qul idcu aladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa aduri cankum walaa taxwiila waxaa la yidhi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa waxaad bal u yeedhataan kuway ku andacoonayaan inay yihiin aaliho alla sokadii ay caabudayaan bal haddaa u yeedhadha waxa idiin qabtaane idiinma heli karaan kuwaasi inay dhibaato idinka faydaan ama cid kale ay u wareejiyaan oo idinka xawilaan ma awoodi karaan waxaa alla uu yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kaana maxduura dadka ilaahay sokadii la caabuday waa laba kuwo raalli ka ah dee cibaadada ilaahay sokadii la caabudayo oo dee shayaadiinta iyo dawaaqiidda iyo gaalada yani kuwaasi raalli bay ka yihiin kuwaasi markaa iyaga iyo kuwii caabudayba dee waa ahlu nnaar inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannam antum lahaa waariduun makhluuqaadka qaarkoodna waxa la caabuday iyagoo cibaadadooda aan raalli ka ahayn baa gardarre lagu caabuday iyagoon iyagu raalli ka ahayn ilaahay sokadii aaliha in laga yeesho dee waxaa ka mid ah almalaa'ika dad baa caabuday raallina kama aha dee malaa'igta dad baa ciise caabuday raallina kama aha dee nebi ciise calayhi salaam marka kuwa ilaahay sokadii la caabuday iyagoo iyaguba addoommo ilaahay caabudaya oon raalli ka ahayn ayaa ilaahay aayaddan ku tilmaamay oo alla waxa uu yidhi kuwaa ay caabudayaan ay aalihada ka dhiganayaan iyagaaba a addoommo ilaahay dalbanayoo doonaya daaco ay ugu dhowaadaan iyagiiba a addoommo ilaahay u dhowaanaya oo caabudaya marka dee ma addoon baa la caabudaa iyagiibaaba ilaahay caabudaye ayuhum aqrab kooda ugu dhowaansha badan ilaahay ayaa haddana doonaya oo dalbanaya inuu ilaahay usii dhowaado waayo nebiguba sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa wallaahi inii la aclamukum billaah wa akhshaakum lah wallaahi anaa ilaahay idinku cilmi badan idinkuna cabsi badan waayo selafku waxay yidhaahdeen man kaana billaahi acraf kaana minhu akhwaf ninba ninkuu ilaahay uga aqoon badan yahay ayuu uga cabsi badan yahay iyo cibaadadaba marka ilaahay aayaddaa wuxuu ku tilmaamay kuwa ay ilaahay sokadii caabudayaan iyaga laftoodu inay yihiin addoommo alla caabudaya oon mutaysan iyaga in la caabudo cibaadadooduna ay gardarro tahay oonay gar ahayn qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala darati fi samaawaati walaa fi lard wmaa lahum fiihima min shirki wmaa lahu minhu min dahiir allah waxau ihi subxaanah waxaad ku tidhaa nebi allow waxaad u yeedhataan kuwaad ilaahay sokadii ku andacooteen inaad caabudaysaan oy aaliha yihiin laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lard qudhaanjo qadarkeed kama hanan karaan oo kama heli karaan samaawaadka dhexdooda iyo dhulalka dhexdooda wax kale iska dhaafe ma mulkiyaan oo kuma laha cirarka iyo dhulalka waxa weeyaan mihqaala dara kuma laha wamaa lahum fiihima min shirkin wamaa lahu minhu min dahiir wax wadaaga kuma laha cirarkiiyo dhulalka oo kuwa abuurka cirarkiiyo dhulalka ilaahay la wadaago wax kala abuuray may ahaanin kuwo ilaahay ku gacan siiye abuuristana may ahaanin ilaahay bay u badhax tiran tahay abuurista cirarkiiyo dhulalku waa lilaahi waxdah qul araaytum ma tadcuuna min duuni illaah arunii maada khalaquu min alard am lahum shirku fi samaawaat waxaa la yidhi nebi allow wal waxaad ku tidhaahdaa bal ka warrama ilaahay sokadii waxaa caabudaysaan ee u yeedhanaysaan bal waxaadi tustaan dhulka waxay ka abuureen ma badahay jeexeen ma buurahay dhulka ku rakibeen ma nabaadkiiyo geedahay soo saareen maxay ka abuureen dhulka am lahum shirkun fi samaawaat mise cirarkay shuraako kula yihiin ilaahayoo wax ka mida ay ka abuureen bal sheega macnaha iyo muraadka aayaadka looga dan leeyahay waxa weeyi cid aan waxba abuurin oon cir iyo dhul iyo inta udhaxaysa midna aan waxba ku lahayn may mutaysan dee ilaahay in lala caabudo cibaadadiisa lala wadaajiyo xaq uma laha ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi wain min qaryatin ilaa naxnu muhlikuuha qabla ywmi اlqiyaamati aw mucadibuuha cadaaba shadiida kaana dalika fi lkitaabi mastuura yacni ma jirto magaalo dad ku nooli magaaladaas oo ah daalima mid dulmi fashoo dembaabtay oo xadgudubtay waayo wain min qarya qaryo oo dhan ma aha ee waa wain min qaryatin ay daalima waayo rabbi waxa u ihi wamaa kaana rabuka liyuhlika alquraa bidulmin waahluha muslixuun ilaahay dad meel degan dulmi kuma halaagayo iyadoo ehelkeedu ay yihiin dad wanaagsan waxna wanaajinaya marka dadkani maaha dad wanaagsan oo wax wanaajinaya eh waa dad daalimiina oo dembaabay weeyaan kuwan la halaagaya marka waa in min qaryatin ay daalima alla waxau yihi markaa kuwaas ma jiraan ilaa hadday jiraanse yacni waxaanu nahay kuwa qiyaamada horteed halaagaya halaag lagu baabi'iyon dee waxba laga reebin amase waxaanu cadaabaynaa cadaab daran oo ifka ayaanu ku dhadhansiinaynaa dhibaatooyin cabsi iyo cudur iyo caydhnimo intaba leh arrintaasi waa arrin la qorsheeyo hore loo qoray alla waxa uu yidhi wamaa manacanaa an nursila bialaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun wa aataynaa hamuuda annaaqata mubsiratan fadalamuu biha wamaa nursilu bialaayaati ilaa takhwiifa alla waxa uu yidhi nooma diidin inaanu mucjizaadkan ay dalbanayaan ay doonayaan inaanu u keenno noomay diidin ilaa kuwii ka horreeyey inay beeniyeen mooyaane wax kale waxa alla markaa tusaale usoo qaatay reer hamuud oo kuwii beeniyey mathal iyo tusaale u ah oo alla waxa uu yidhi wa aataynaa hamuuda annaaqata mubsiratan fadalamuu biha nimankii reer hamuud waxaanu siinay hashii ahayd aayad ilaahay oo halaha kale ka duwan way ka gaaloobeen dabeed waa lagu ciqaabay oo allah waxa uu yidhi markii waxa weeyaan reer hamuud ay nebi saalix weydiisteen inuu aayad u keeno ayaa aayaddii loo keenay markaa nebi saalix isagoo qoomkiisii la hadlaya waxa uu yidhi wayaa qowmi hadihi naaqat llahi lakum aayah fadaruuha taakul fii ardi illaahi walaa tamasuuha bisuu fayaakudakum cadaabun qariib facaqaruuha faqaala tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam dalika wacdun hayru makduub wuxuu yihi ree tolkayow tani waa hashii ilaahay aayad iyo mucjiza anay idiin tahay yacni hal walba dee ilaahay baa leh laakiin tan si gaara waxa alle loogu tiiriyey dee sharafta iyo waxa ay dheer tahay geela kale markaa waxaa la yidhi waxa uu ku yidhi haadihi naaqat llaahi lakum aaya tani waa hashii ilaahay oo waa aayad ilaahay idiin soo diray maaha hal caadi oo halaha kale la mid ah waa ka duwan tahay fadaruuha taakul fii ardi illaahi walaa tamasuuha bisuu iska daaya dhulka ilaahay ha daaqdee hana dilin oo xumaan ha ku taabanina aayadda kale alla wuxuu ku caddeeyey lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum ceelkaa biyaheedu aroortaan iyadu kal bay leedahay u gaara oon lagu wehelinayn idinkuna kal baad leedihiin idin gaara oonay idinku wehelinayn kalkiina idinku imayse keeda ha ugu tegina farahana ka qaada oo keligeed bay mar cabbaysaa ceelkaas markaana caanaheedaa cabbaysaan oo idinku fillaanaya marka kalena waa kalkiina oo idinkaa u arooraya waxa uu yidhi ha taabanin oo xumaan ha ku taabanina fayaakudakum cadaabun qariib si aan cadaab dhowi idinku dhicin oo idin qaban dee waa niman meel kale looga yeedhayo dheg jalaq umay siine facaqaruuha way boqnogooyeen oo halkii bay ku gowraceen waa dileen faqaala tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam saalix wuxuu ku yidhi sow amarkii maydaan jabin sow aayaddii maydaan beenin oo hashii maydaan dilin saddex maalmood daarihiina iyo degaankiina ku raaxaysta saddex maalmood ayaad fursad iyo jaanis haysataan waxaa ka dambeeya waa cadaab daran inuu idinku habsado o idin halaago dalika wacdun hayru makduub waa ballan aan la beeninayn oo hubaal ah oo dhaboo dhacaysa saddexdii markay u dhammaadeen ayaa dee halaagii u yimid oo samada lagaga qayliyo o ay baaba'een wa akhada aladiina dalamuu sayxa fa asbaxuu fii diyaarihim jaasimiin waxa weeyaan kuwii dulmiga falay qayladii baa qabatay markaasay noqdeen guryahooda dhexdoodii kuwa ku baktiyey oo kuududoo jilbaha u daatay marka nimankaa reer hamuud dee aayaddii la siiyey markay beeniyeen wataa la halaagay kadalika qowmu ciisa nebi ciise waxay ku yidhaahdeen xeedho raashina samada nooga soo deji haddaad doonayso inaanu ku rumayno ilaahay markaa waxa uu ku yidhi qaal allahu inii munazilha calaykum faman yakfur bacdu minkum fainii ucadibhu cadaaba laa ucadibhu axada min alcaalamiin alla waxa u ihi waan soo dejinayaa xeedhadaas laakiin xeedhadaa dabadeed soo marka la soo dejiyo dabadeed qofka dib u gaaloobe rumayn waaya waxaan cadaabayaa cadaab aanan weligii hore cid kale u cadaabin oo cuquubaan ku salidaya aayaadkaa markaa waxaa laga qaadanayaa haddii ilaahay aayad mucjizaa xagga sare ka soo dejiyo oo khaariqulcaada ah oo dadka lagu cabsi gelinayo dabeed dadkii ay cabsoon waayaan ama ay rumayn waayaan dee cadaab deg degaa kusoo degaya ilaahayna nimankan ree makee quraysheed cadaab deg dega lama doonayn sidaa darteed ayaanu aayaadka ugu soo dejin waayo cadaab deg dega ayaanu la doonayn oo ibnu cabbaas waxa uu yidhi ree maka waxay nebiga weydiiseen oo ku yidhaahdeen sa'ala ahlu makata anabiya sala allahu calayhi wasalam an yajcala lahum asafaa dahaban wa an yunxiya aljibaala canhum fayasracuu waxay ree maka nebi moxamed weydiisteen buurta safa inuu dahab uga dhigo buuraha maka ku xeersanna inuu ka kaxeeyuu ka zuuliyo si ay dhulbeereed uga dhigtaan ay beertaan ilaahay markaa arrintaa wuxuu uga teguu ugu samayn waayey raxmatan bihim naxariis iyaga loo naxariisanayo waayo hadday dhici lahayd in aayaadkaa loo soo dejiyo oo loo yeelo waxay doonayaan dabadeed ay rumayn waayaan cadaab deg degaa ka dhalan lahaa taasina iyaga dan uma aha marka naxariis loo naxariisanayo ayaaba dib loogu dhigay aayaadkoo loogu soo dejin waayey marka taa macnaheedu weeyi wamaa manacanaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun nooma diidin aayaadkaas inaanu u soo diro ilaa kuwii hore inay beeniyeen mooyaane wax kale markaasi aanay iyaguna u beenin oon loo halaagin sidii kuwii ka horreeyey loo halaagay si aanay taasi ugu dhicin ayaan waxay dalbanayeen loogu yeelin raxmatan bihim alla waxa uu ku gebagabeeyey waid qulnaa laka ina rabbaka axaata biاnnaasi wama jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaas wshajarata almalcuunata fi lqur'ani wanukhawifuhum fama yaziiduhum ilaa طugyaana kabiira waxaad xustaa nebi allow markaanu kugu nidhi rabbigaa dadka oo dhan waa koobay awood iyo ogaalba oo wax ka baxsan kara iyo cid ka carari kartaa midna ma jirto wma jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaasi washajarata almalcuunata fi lqur'an aragtidaanu ku tusnay habeenkii lagu dheelmiyey samaawaadka ad lagu korsiiyey waxyaabahaanu habeenkaa ku tusnayna kamaanaan yeelin ilaa imtixaan dadka lagu imtixaamaya mooyaane oo dadka qaarkood dee waa ku gaaloobeen qaarna gaalnimadoodii horey kusii fogaadeen oo waxay idhahdeen suurtagal ma aha inuu halkan intuu ka tagu masjidul aqsa tagu samaawaadka koro haddana uu soo noqdo sidoo kale suurtagal ma aha waxaan uu ka warramayaa macquul ma aha marka kuwaasi waa ku gaaloobeen qaarna waa rumeeyeen oo dee kuwii ahlu tawfiiqee alla waafajiye hanuunka iyo hidaayadu waxay yidhaahdeen intaa iyo in ka badanba waanu ka rumaysanaynaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo laga yeelay fitnatan linnaas wax dadka lagu imtixaamayo geedka naarta ka baxee la yidhaha shajaratu zaquum waayo alla wuxuu ku tilmaamo uu yidhi innahaa shajaratun takhruju fii asli iljaxiim waa geed jaxiimo salkeeda ka soo baxa marka ilaahay wuxuu tilmaamay geedkaasi naarta jaxiimo salkeeda inuu ka soo baxo waxaana alla uu sheegay innaa jacalnaaha fitnatan lilaalimiin geeddaa lafteeda waxaanu ka yeelay kuwa daalimiinta lagu fidnaynayo oo lagu imtixaamayo dadku ay ku kala baxayaan oo daalimiintii arrintaas may rumaysane waa inkireenoo waa diideen waxay yidhaahdeen sida imaamu shinqiidiba adwaaulbayaanka uu kusoo naqlinayo mar alle markii uu yidhi geeddaa zaquumka aayaddaa uu ku akhriyey inay salka jaxiimo ka soo baxdo ayaa waxay yidhaahdeen dahara kadibuhu alla ilaahay maantay beentiisii ba yacni caddaatay oy bannaanka timid ayay yidhahdeen moxamed waayo lianna ashajara laa yanbutu fi lardi alyaabisa fakayfa yanbutu fii asli annaar waxay yidhaahdeen geeduhu sida caadada lagu yaqaano dhulka qallalan kama soo baxaan ee siday uga soo bixi karaan dab ololayo holaca salkiisa iyo guntiisa siday uga soo bixi karaan maanta unbaa beentiisii caddaatay waxay garan waayeen dee ana allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba inuu awoodu og yahay oo ilaahay awooddiisa inaanay ku cuslayn oy u fududahay inuu jaar iyo deris ka dhigo meel wada degan dab iyo geed soo baxayo qoyan meel inuu ku wada abuuro ilaahay waxba kuma aha ina dalika cala allahi yasiir wamaa dalika cala allahi bicasiiz allah waxa uu ihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow kunuu ahaada xijaaratan dhagaxaan aw xadiidan ama bir aw khalqan ay makhluuqan ama makhluuq aakhare oo kale ama makhluuq kale noqda makhluuqaa kale oo mimaa kii a yakburu ku weyn fii suduurikum laabihiina wax alla wixii qalbigiina ku weyn ee makhluuqa ahaada fasayabcahukum allah wax kastood noqotaan ilaahay waa idinsoo bixinaya fasayaquuluuna waxay odhan doonaan man yuciidunaa yaana soo celinaya qul waxaad ku tidhaahdaa yuciidukum waxaa idin soo celinayaa alladii allihii fatarakum idin abuuray awala mara markii u horreysayba fasayunqiduuna way lulayaan ilayka adiga xaggaaga ru'uusahum madaxa ayay lulayaan ma aha inay oggolaadeen eh waa tacajuban waistihzaa'an waa la yaab iyo dheeldheel ayay madaxa u ruxayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan mataahu waa goorma bacsigu qul waxaad ku tidhaha nebi allow casaa waxaa xaqiiqo ah an yakuuna inuu ahaanayo huwa bacdigu qariiban mid dhow wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xasuusi maalinka oo yadcuukum ilaahay uu u baaqayo u yeedhayo oo xabaalaha iyo qabriga looga yeedhayo cidda u baaqaysaana ay tahay dee malagii loo wakiishay waxa weeye yowma yunaadi lmunaadi min makaanin qariib oo fatastajiibuuna dabadeed aada ajiibaysaan oo yeelaysaan baaqaa laydiin baaqay bixamdihi maca xamdih idinkoo mahadnaqa ilaahay ku dheehan oo watadunnuuna aada u malaynaysaan in labithum inaydaan kuba soo nagaan adduunyada ilaa qaliilan wax yar mooye wax kalaba waqul waxaad ku tidhaha nebi allow licibaadii addoommadayda waxaad ku tidhaahdaa yaquuluu liyaquuluu ha yidhaahdaan allatii alkalimata alatii kelmadii hiya iyaduba axsanu wanaag badan ha yidhaahdaan waayo ina shaydaana shaydaanku yanzaqu waa fasahaadinayaa baynahum dhexdooda ina shaydaana shaydaanku kaana waxa uu ahaaday huwa shaydaanku lilinsaani insaanka wuxuu u ahaaday caduwa cadow cadowgaasoo mubiinan cad oo cadaawadiisu ay cad ahay licibaadii waa cubuudiya khaasa oo cubuudiyadu waa caama wa khaasa alcubuudiya alcaama gaal iyo islaam baa ka siman oo cid walba waa addoommo ilaahay u abuuray makhluuq kastaa waa addoon alleh tanise cibaadii waa kuwa addoonnimada xaqiijiyey ilaahay caabuday ee ka cabsooday weeyaan waa idaafatu tashriif sharafta ay leeyihiin darteed ayaa ilaahay naftiisa ugu nisbeeyey rabbukum rabbigiin aclamu isaga ayaa og bikum idinka idiin ogaal badan in yasha hadduu doono alleh yarxamkum waa idin naxariisanaya oo towbad iyo iimaankau idin waafajinaya aw in yashaa haddii uu doonana yucadibkum waa idin cadaabayaa oo gaalnimaa ku dhimanaysaan wamaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin nebi allow calayhim korkooda wakiilan adigoo ilaaliya oo ilaalinaya ama laguu tala saartay hanuunka inaad qalbigooda geliso sidaa kumaanaan soo dirin ee waxaanu kuu soo diray uun dee inaad gaadhsiiso dacwada iyo towxiidka wa rabbuka rabbigaa nebi allow aclamu isagaa u cilmi badan biman axadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo walardi arlada wixii makhluuqaad ee ku sugan ilaahay baa og walaqad fadalnaa wallaahi laqad fadalnaa waanu fadilay bacda annabiyiina nebiyada barhkood ayaanu ka fadilay calaa bacdin barhka kale wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda nebi daawuudna zabuuraa kitaabkii zabuuraha baanu siinay inaanu kitaab siinay lafteeda ayaa fadilid la fadilay ah oo dee ambiyada qaarkood baan kitaab gaara la siine kutubihii kuwii ka horreeyey uun dadka ugu baaqayey alla waxaa uhi qul waxaa tidhaha nebi allow udcuu u yeedha aladiina kuwii zacamtum aad ku andacooteen annahum aaliha inay ilaahyo la caabudo yihiin min duunihi alla sokadii bal u yeedha falaa yamlikuuna ma hananayaanu ma heli karaan kashfa adurri dhibaatada faydideeda cankum idinka ay idinka faydaan ma heli karayaan walaa taxwiilan inay idinka wareejiyaan oo cid kale u wareejiyaanna awoodi kari maayaan alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasi yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan waa kuwii wanaagsanaa ee cibaadadooda aan raallida ka ahayn ee lagu been abuurtay weeyaan kuwan alla uu tilmaamaya ee ama malaa'ig ama rusul ama saalixiin kale ahaa alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ay yadcuunahum ay caabudayaan yabtaguuna iyagaaba doonaya oo dalbaya ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa waxay u doonayaan alwasiila dhowaansho iyo taaco ay alle ugu dhowaadaan oo ku gaadhaan ka bedel yabtaguuna faacilkeeda ayuhum koodii ayaa doonaya taaco uu alle ku gaadho koodii aqrabu ilaahay ugu dhowaansho badan ayaa doonaya alle inuu usii dhowaado wayarjuuna waxaanay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan wayakhaafuuna waxaanay ka cabsanayaan cadaabah ilaahay cadaabkiisa ay ka cabsanayaan oo waxay ilaahay ku caabudayaan bayna alkhawfi waalrajaa iyagoo raxmadda rabbi rajaynaya asbaabtay ku heli lahaayeenna samaynaya cadaabka ilaahayna ka cabsoonaya macsiyaday ku mudan lahaayeenna ka fogaanaya waayo ina cadaaba rabbik rabbigaa cadaabkiisu nebi allow kaana waxau ahaaday huwa cadaabkaasi maxduuran mid laga digtoonaado oo layska ilaaliyo ayuu ahaaday cadaabka alleh oon laysku hadlayn ama aan laysdhigan alla waxau ihi wain min qaryatin ilaa naxnu muhlikuuha qabla ywmi اlqiyaamah wain min qarya magaalo may ahaanin yacnii ehelkeeda ku nooli may ahaanin ehelkaasoo weliba dee haalimiin ah ilaa hadday ahaadeense naxnu anaku muhlikuuhaa qaryadaa ehelkeeda kuwii halaagayaanu nahay baa alla u yidhi qabla yowmi alqiyaama maalinta qiyaamo horteed oo cadaab baanu u keenaynaa dee lagu baabi'iyo oo lagu halaago aw mucadibuuhaa ama adduunyadaa baanu ku cadaabaynaa cadaaban cadaab cadaabkaas oo shadiidan daran oo ifka ayaa lagu dhadhansiinayaa dhibaatooyin kaana waxa uu ahaaday daalika arrinkaa la soo xusay mastuuran mid lagu qoray fi lkitaab kitaabkii hore ama diiwaanka hore ee lowxulmaxfuudka mid hore loogu qoray weeyaan arrinkaasi oo la qadaray alla waxau idhi wamaa manacanaa nooma diidin an nursila inaannu soo dirro bil aayaati aayaadkii mucjizaadkii ay dalbanayeen inaannu u soo dirro nooma diidin ilaa an kadaba inay beeniyeen mooye wax kale bihaa aayaadkaa ay beeniyeen alwaluuna kuwii hore dabeed aanu halaagnay markaa si aanay kuwan quraysheedna intay beeniyaan aanaan deg deg ugu halaagin ayaanaan ugu soo dirin waraxmatan bihim wa aataynaa waxaanu siinay hamuuda reer hamuud waa qoomkii nebi saalix loo diraye annaaqa hashi ayaanu siinay oo mubsiratan xaal ay tahay hashaasi aayad cad suyuudigu waxa uu leeyahay mubsiratan ay waadixatan bayina xaal ay tahay aayad u cad oo la wada arkayo waxna lagu garanayo oo tusaale iyo daliilo ah fa dalamuu bihaa dalamada waxaa la dhansiiyey ficilka kafare macnihiise ay fa kafaruu bihaa dabeed waa ka gaaloobeen aayaddii oo may rumayn wamaa nursilu uma soo dira alla yihi bil aayaad aayaadka mucjizaadka uma soo diro ilaa takhwiifan cabsigelin lagu cabsigelinayo addoommada mooye wax kale wadkur xusnabi allow idwaagii qulna aanu ku nidhi laka adiga aanu kugu nidhi ina rabbak rabbigaa axaata waa koobay binnaas dadka waa koobay ogaal iyo awoodba ama dadka waa koobay oo isaga ayaa kaa dhowraya oo gaadh kaa haya wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alru'yaa aragtidii kamaanaan yeelin allatii aragtidaasoo araynaaka aanu ku tusnay waa aayaadkaanu ku tusnay habeenkii laylatlisraa walmicraaje aragtidaa kamaanaan yeelin ilaa fitna imtixaan mooye wax kale linnaas dadka lagu imtixaamayo oo mu'minka iyo gaalka lagu kala saarayo washajarata almalcuunata wamaa jacalna shajarata almalcuuna geeddaa malcuunadee la nacdalayna kamaanaan yeelin fi lqur'aan geedaasi qur-aanka lagu nacdalay ee malcuunadaa waa shajaratu zaquum eh kamaanaan yeelin iyadana ilaa fitnatan linnaas imtixaan dadka aanu ku imtixaamana mooyaane kuwa rumaynaya iyo kuwa ka gaaloobaya ee odhanaya ma suurowdo geed inuu dab ka soo dhex baxo alla waxau ihi wanukhawifuhum waanu ku cabsigelinaynaa arrintaa zaquumka iyo wixii la mid ah famaa yasiiduhum umana siyaadinayo cabsigelintaa iyo takhwiifkaasi ilaa tuqyaanan qooq iyo kibir mooyaane qooqaasoo kabiira weyn alla waxau ihi wadkur waxaad xusaa nebi allow idwaagii qulna aanu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaa waa u sujuudeen malaa'igtii aadam ilaa ibliisa ibliis mooyaane qaala waxau idhi asjudu oo ma waxaan u sujuudaa liman qof khalaqta aada abuurtay tiinan xaal uu yahay dhoobo ama waxaad ku nasbisaa binasci lkhaafid xarafka jaari la xadfay usoo qadar o liman khalaqta axadka aad ka abuurtay tiinan ay min tiinin ma dhoobo kaad ka abuurtay ayaan u sujuudaa buu yidhi ibliis calayhi lacaain ullah qaala waxau ibliis uu yidhi ara'aytaka bal ka waran rabbiow haadaakani makhluuqan aladii kanoo waa aadame karamta aada karaamaysae calaya aniga aada iga karaamayseed iga sarraysiisay balkan aniga aada iga fadishay ka waran waxaa ku qadaran lima karamtahu calaya oo maxaad iiga sarraysiiseed iiga karaamaysay anaaba ka fadli badane waxa uu ihi lain akhartani haddaad dib iigu dhigta ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame haddaad dibi ugu dhigto la axtanikanna waan dacay oo dacayda ayaan ka xidhi oon xadhi ku xidhi duriyatahu tafhiirtiisa ama waan xakamayn xakamihii faraska oo kale ilaa qaliilan in yar mooyaane hoggaanka ayaan sida awrta ugu dacayaya oon dacayda ugaga xidhayaa ama sida fardaha ayaan xakamaha ugu xidhanayaa oon meeshaan doona u hogaaminayaa qaala waxa uu rabbi yidhi idhab tag ibliisow soco faman axadka tabicaka ku raaco oo minhum iyaga ka mida bani aadamka fa ina jahannama jahannami jazaaukum waa abaalmarintiinna adiga iyo inta ku raacdaba jazaa'an abaalmarin abaalmarintaasoo mawfuura la dhammaystiray wastafziz ku duufso oo ku didi ama ku hallee oo ku kacso man istatacta ka alla kaad karto oo minhum iyaga ka mid ah bisawtik codkaaga ku duufso oo ku didso wa ajlib kuna qayli calayhim iyaga bikhaylika ciidankaaga fardoolaydaa u soo kaxaysoo ku qayli iyo warajilika ciidankaaga luglaydaa ee lugaynaya yacni waxa weeyaan kuwa lugta ah iyo kuwa gaadiidka intaba ku qayliya oo kusoo kaxayso washaarikhum lana wadaag fil amwaali xoolaha iyo wal awlaadi ubadkana la wadaag wacidhum u yabo oo u ballanqaad wamaa yaciduhum ashaytaan shaydaanku uma yabooho aadamaha ilaa guruura lugooyo iyo been iyo baatil mooye wax kale uma yabooho alla waxau idhi inna cibaadii addoommadayda waa addoommadii gaarka ahaa ee alla caabudee ka cabsanayey laysa ma ahaanin laka adiga ibliisow kuuguma sugnaanin calayhim korkooda sultaanun awood aad ku lumiso uma helaysid addoommadayda khaaska ah wa kafaa birabbik rabbigaa baana ku filan ibliisow wakiilaa ay xaafidan lahum minka mid adiga kaa ilaaliya iyaga ilaahay baa ku filan rabbigaabaa ku filan oo kaaga filan oo kaafiyaya iyaga oo waxba yeeli kari maysid rabbukum rabbigiin alladii allaha weeyi yusjii socodsiinaya lakum idinka alfulka doonyaha ku socodsiinaya filbaxri ay cala albaxri badda korkeeda ilaahay waa ka doonyaha badda korkeeda ku socodsiinaya ee ku kaxaynaya ee u sahlay inay ku dul socoto oo aanay degin litabtaguu si aa u dalabtaan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisa iyo tijaaradiinna si aa u doonataan waayo innahu ilaahay kaana waxa uu ahaaday bikum idinka idiin ahaaday raxiiman kii idiin naxariisanaya waidaa masakum marka uu idin taabto adduru dhibaatadu markay idinku dhacdo fi lbaxri badda dhexdeeda idinkoo ku sugan dhibaata markay idinku dhacdana dalla waxa luma man axadkii tadcuuna aada baryayseen alla sokadii waa idinka lumaa ilaa iyaah ilaahay mooye axad kale waa idinka lumaa oo yaa allah baa tidhaahdaan idinkoo u badhaxtiraya xaaladda baryada falamaa najaakum markuu idin soo badbaadiye alleh ila albari beriga iyo bannaanka markuu idinku soo badbaadiyo acradtum waa ka jeedsanaysaan ilaahi idinsoo badbaadiyey wa kaana alinsaan insaankuna waxa uu ahaaday kafuuraa kii gaalnimo badan ee nicmada alleh dafiraya ee aan ka mahadnaqayn afa aamintum ma waxaa ka aamin noqoteen an yaksifa inuu idinla jaro alle bikum idinka jaaniba albari berigaa iyo bannaankaa uu idinku soo badbaadiyey inuu idinla gooyo miyaa ka aamin noqoteen sow sida uu badda u leeyahay beriga iyo bannaankana uma laha hadduu baddii idinka soo badbaadiyey laakiinse gaalnimadiinni aad dib ugu noqoteen miyaa ka aamin noqoteen bannaankaaba inuu idinla gooyo sidii qaaruun iyo kuwii la midka ahaa aw yursila ama uu idiin soo diro calaykum idinka xaasiba dabayl dhagaxaan wadata uu idiin soo diro idinku sallido uma laa tajiduu dabeed aydaan helin lakum ay lianfusikum nafihiinna aydaan u helin wakiilaa ay xaafidan minhu wax ilaahay xaggiisa idinka ilaaliya aydaan helin am amintum miyaadse ka aamin noqoteen an yuciidakum ilaahay inuu idinku celiyo fiihi badda taaratan ukhraa mar kale oo muraad aad u yeelataan oo baddi aa ku noqotaan oo fa yursila dabeed alla idiin soo dira calaykum idinka korkiinna qaasifan mid wax burburina soo baabi'ina soo min ariixi dabayl ah mawjada uu idinku kiciyo oo fa yuqriqakum dabeed idinku qarqiyuu idinku halaago biyaha badda bimaa kafartum bisababi kufrikum gaalnimadiinna sababteeda idinku hafiyuu idinku halaago biyaha uma laa tajiduu dabeed aydaan helin lakum ay lianfusikum nafihiinna aydaan u helin calaynaa annaka korkayaga aydaan ugu helin bihi ay bisababi liqraaq qarqintaa iyo halaagiddaa aanu idin halaagnay sababteeda aydaan korkayaga ugu helin tabiica cid noo raacda oo na daba gasho wax naga weydiisa yacnii dabeed aanay dhicin intaanu idin halaagno inaydaan helin cid alla cid annaka wax noo raacato o waxna weydiisa oo tidhaahda maxaad qoladaa u halaagtay waayo dee waxa weeyaan ilaahay cid weydiin karta maxaad u halaagtay maba jirto haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay qisatu sujuudi almalaa'ikati liaadam waimtinaacu ibliisa wa tawacudihi lahu waliduriyatih waxaa laynooga waramay qisadii ilaahay tabaaraka wa tacaala malaa'igtiisa ku amray inay aadam u sujuudaan iyo inay malaa'igtu markaa aadam u sujuudeen oo sujuuddii u dhaceen iyagoo aadamna ku karaamaynaya ilaahayna tabaaraka wa tacaala ku ateecaya waayo amarka allah iska leh ibliisna inuu diiday oo uu yidhi sideen aadam ugu sujuudaa aniga dabbaad iga abuurtay isagana dhoobaabad ka abuurtay ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa uu hadal ku celinayaa oo dee la murmayaa halka gaalnimadiisu ay gaadhay marka aayaddani waa soo koobtay laakiin aayaadkii kale aynu soo maray iyo kuwo dambaba aayaadka qaarkood baa lagu faahfaahiyey qisada sujuudu lmalaa'ika liaadam iyo ibtinaacu ibliis laakiin tan waxa weeyaan waa lagu soo koobay oo lama faahfaahin ibliis markaa markuu sujuuddii diiday waxa uu bilaabay hanjabaad oo waxa uu ku hanjabay inuu ilmo nebi aadam geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayo siduu u hallayn lahaa arrintaa uu ku hanjabay ayaa uu ku ballan qaaday ibliis markaa uu waxa weeyaan ballankaa ama hadalkaa uu odhanayey malay ka ahayd laakiin waa xaqiiqowday oo ilmo nebi aadam intoodii badnayd ibliis bay raaceen ilaahay waa ka ku tilmaamay aayadda alla uu ku yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis waxa uu ku rumeeyey ilmo nebi aadam korkooda wuxuu hore u malaystay ayuu ku rumeeyey oo ah intooda badan inuu hallaynayo waanay raaceen in yaroo mu'miniina mooyaane intii badnayd marka markuu lahaa waan hallayn doonaa malay ka ahayd hubaal may ahayn laakiin malihii waa xaqiiqoobay waxa uu cabbiray laaxtanikanna duriyatahu ixtinaagga waxaa la yidhaahdaa daabadda marka la kaxaynayo xadhigga ama hogaanka lagu xidho marka lababa waa lagu fasiraa oo dee awrka marka la hogaaminayo hogaan baa lagu xidhaa keenadii baa lagu xidhayaa waa la faruur xidhaa ama dacayda hoosaa laga xidhaa intaasoo siyoodba waa loo xidhaa si uu awrkii si fiican dee ugu hogaansamo u socdo marka ixtinaagga waxaa lagu fasiray maaha faruur xidhkii sare oo faruurtaa saree kala jeexane kolba dhinac laga xidho awrka taa sare waa faruur xidhkii si uu si fiican u hogaansamuu qofka u raaco laakiin dacaydu waa ta hoose marka xagga hoose laga xidho xadhiggii inta afka la geliyo dacaydaa hoose waxa weeyaan xoog xadhiggii loogu jiido marka ixtinaaggu waxa weeyaan waa dacaydaa hoose ee awrka laga xidho marka la hogaaminayo marka wuxuu leeyahay ilmo nebi aadam sida awrkaa hogaanka iyo dacayda looga xidhayo ayaan u hogaansanayaa oo meeshaan doona ugu kaxaynaya waayo dee awrka marka si fiican loogu xidho hogaanka iyo keenada ama faruur xidhka iyo dacay xidhka dee waxa weeyaan si fiican buu qofka hogaaminaya u dabagelayaa marka tusaaluhu waxa weeyi waa ilmo nebi aadam hogaanka iyo xadhigaasaan ku xidhanaya way dabagelayaan waxaa kaloo lagu fasiray ixtinaagga xakamaha faraska oo faraskana si fiican xakamaha afkiisa marka loogu xidho dee qofkii markaasuu kantaroolayaa oo markuu doonana wuu eryayaa markuu doonana wuu joojinayaa marka khulaasadu waxa weeyaan uun wuxuu tilmaamayaa sida ilmo nebi aadam waxa weeyaan arrinkooda iyo taladooda uu gacanta ugu dhigayo sida uu u hogaaminayo ee uu hallaynayo oo laaxtani kanna waan hallaynayaa un weeye oo hoggaan baan ku xidhanayaa dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku yidhi ibliisow tag cid alla ciddii ku raacdana abaalkiinu waa jahanama halkaasaa laydinka buuxinayaa waxaa kaloo alla uu ku yidhi waxaad ku duufsataa oo dadka aad ku didsataa codkaaga codkiisa waxaa lagu fasiray waa alghinaa wa kullu daacin ila almacsiya waa heesaha iyo wax kastoo dadka dembi iyo macsiya ugu baaqaya waa sawtu shaydaan marka waxaa la yidhi codkaagaas ku didso oo ku duufso waxaanaad ugu qaylisaa dadka ciidankaaga oo dhan isugu keen kuwooda fardowleyda ah ee gaadiidka fardaha wata iyo kuwooda lugleyda ah ee afantarigee lugaynaya labadaba isugu keen waa waxba ha iskula hadhin ubadka iyo amwaashana la wadaag oo xoolaha xaaraanta ah ee ama ribada laga shaqaysanayo ama xoogga iyo dhaca lagu keenayo dee ibliis baa la cunaya oo la wadaagaya kadalika awlaada zinada iyo xaaraanta dee waxaa la wadaagayaa acmaasha waa ibliis waxa kale oo ibliis uu la wadaagaya qofku marka uu reerkiisii la macaamilayo ama uu cunto cunayo ama uu cabbayo ama tasarufaad kale uu samaynayo haddaanu bisinka iyo magaca ilaahay qabsan shaydaankana aanu iska naarin dee wax walba gacantuu la gelinaya oo waa la wadaagaya bilaa baraka aanu noqonaya awaamirtan halkan lagu siiyey ibliis waxa la yidhaahdaa waa awaamiru tahdiid laa awaamiru ibaaxa maaha wax loo banaynayo o laleeyahay waxaa doonta yeel laakiin waa tahdiid iyo goodi iyo hanjabaado waa sidaa doontaba yeel abaalkaagaanu ku marin cuquubo iyo cadaab baana kuu dambeeya weeyaan macnuhu ilaahay waxa uu ka soo reebay kuwa uu ibliis yidhi waddadaan ku ridiyo oo waan hogaamini addoommada khaaliska ee dhabta ah oo kuwaa shaqo kuma lihid baa la yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayaadkan ku tilmaamoo kale min nicam illaahi calaa cibaadih wa icraadi lmushrikiina can innicam wa tahdiiduhum waxa alla uu tiriyey nicamta ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa ku galladaystay iyo sida gaaladu ay uga gaaloobayaan inay uga garaabayn ama aanay u garanayn ee ay u dafirayaan oo alla waxau yihi rabbukum aladii yusji lakum lfulka fi lbaxri litabtaguu min fadlih inahu kaana bikum raxiima rabbigiin waa ka doonyahaas badaha dushooda idiin socodsiinaya si ganacsigiinna iyo arsaaqadiinna aa u doonataan ilaahay baa idinku naxariisanaya ilain alle haddaanu sidaa doonin way degi lahaayeen oo ma dul socdeen ilaahay waxa uu tilmaamay badda dhexdeeda markay dhibaata ku kacdo in wax alla wixii asnaam iyo shirki ay iloobayaan oo ilaahay keligii ay baryaan ay odhanayaan allow maantana badbaadi laakiin mar alla marka berriga iyo bannaanka lagu badbaadiyo halkoodii bay ka miisayaan ilaahay goodi iyo hanjabaad isagoo usoo jeedinaya waxa uu yidhi ma waxay ka aamin noqdeen in ilaahay banaankaa uu keenayba uu la jaruu la gooyo dhulka waayo badda siduu alla u lahaa ayuu berrigana u leeyahay iyo bannaanka miyayse aamin ka noqdeen in ilaahay ku sallido dabayl dhagaxaan wadata oo wax alla wax cadaabka ka celiya ay waayaan miyayse ka aamin noqdeen badda in inta lagu celiyo mar labaad dabayl iyo mawjada lagu kiciyo oo halkaa ay ku baaba'aan dabadeed wax ilaahay damboo u raaca aanay helin waxaa looga jeedaa dee ilaahay ficilka iyo cadaabka uu ku ridayo cidna godob iyo tixraac uga baqan maayo oo ilaahay aayad waa kii ku lahaa nimankii reer tamuud markii uu ka warramayey fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay waxa uu ku baabi'iyey oo ku halaagay nimankaa reer hamuud dembigooda sababtiisiibaa uu ku halaagay cuquubada iyo cadaabkana wuu ka simay oo ma kala soocin waa cadaab caam yeelay walaa yakhaafu cuqbaaha cidhibteeda dambe iyo godobteedana cidna uga baqan maayo yaa ilaahay ka daba tegi kara xukunkiisa ama wax weydiin kara marka macnaha uma laa tajiduu lakum calayna bihi tabiica waa cidina noo raaci maysa cadaabkiina cid alla cid noo raacayso nagaga daba imanaysa oo odhanaysa maxaad u cadaabtay dee ma jirto weeyi alla waxaa uhi wadkur xusna bi allow dadkana xasuusi id waagii qulna anu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu u sujuuda liaadama aadam oo fasajaduu dabeed ay u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo qaala yidhi aasjudu ma waxaan u sujuudaa liman axadka khalaqta aada abuurtay tiinaa ay min tiinin dhooba aad ka abuurtay qaala waxa uhi ara'aytaka balka waran haadaakani alladii kaasoo karamta aad karaamaysay calaya aniga adiga karaamayseed iga sarraysiisay balka waran lima karamtahu calaya maxaad iiga kormariseed iiga sarraysiisay waxa uu ihi lain akhartani walle haddaad dib iigu dhigta rabbigayow ilaa yowmi alqiyaama waa ibliise ilaa maalinta qiyaame haddaad dib iigu dhigto waa ila nafkhati luulaa inta suurta hore lagu dhufanayee la axtanikanna waan xakamaynayaa oo xakamahan ku xidhanayaa oo dacaydaan ka xidhayaa duriyatahu aadam tafiirtiisa waan xakamaynayaa oo dacaydaasaan ka xidhayaa oo waan hogaaminayaa oo habowga xaggiisaan u hogaaminayaa oo waan hadlaynayaa ilaa qaliilan in yar mooyaane qaala waxauu rabbi ku yidhi idhab tag ibliisow faman tabicaka ruuxa ku raaco oo minhum iyaga ka mid a fa ina jahannama jahannami jazaaukum abaalkiina weeyi jazaan abaalmarin abaalmarintaasoo mawfuuran la dhammaystiray wastafziz ku didso oo ku duufso man istatacta cidda aad awoodeed karto oo minhum iyaga ka mid a bisawtika codkaagaa heesta iyo xumaan oo dhan ku duufso oo ku didso waajlib kuna qayli calayhim iyaga bikhaylika ciidankaaga fardoolayda adoo wata iyo warajlika ciidankaaga luglaydee lugaynaya ku qayli oo u adeegso wax walba waxba ha iskula hadhin washaarikhum lana wadaag bani aadamka fi lamwaali xoolaha iyo walawlaadi ubadka waciduhum u ballanqaad wamaa yaciduhum shaydaan shaydaanku uma yaboohayo ilaa guruuran lugooyo iyo baadil mooyaane ina cibaadii addoommadayda laysa uma ahaanin laka adiga kuuma sugnaanin calayhim korkooda kuuguma sugna sulطaanun awood aad ku lumiso uma helasid iyaga wa kafaa birabbik rabbigaa baana ku filan wakiilan ay xaafidan lahum minka mid adiga kaa ilaaliya ilaahay baa ugu filan addoommadayda rabbukum rabbigiin aladii allaha weeye yusjii socodsiinaya lakum idinka idiin socodsiinaya alfulka doonyaha fi lbaxri ay cala albaxri badda korkeeda idinku socodsiinaya litabtaquu si aad u doontaan oo u dalabtaan min fadlihi ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisa waayo inahu alleh kaana waxa uu ahaaday bikum idinka raxiimankii idin naxariisanaya waidaa masakum marka uu idin taabto adduru dhibaatadu fi lbaxri badda dhexdeeda dhibaata markay idinku dhacdo dalla waa lumayaa man tadcuuna kii aad baryayseen alla sokadii waa idinka lumayaa ilaa iyaahu alla mooye cid kale xasuusan maysaan oo qalbigiinaba waa ka baxayaan wixii kale falamaa najaakum markuu idin badbaadiyey alla ila alberri berrigii iyo bannaankii markuu idiin badbaadiyey acradtum waad jeedsanaysaan wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday kafuurankii gaalnimo badan afa amintum ma waxa ka aamin noqoteen an yaksifa inuu alla idinla jaro bikum idinka jaanib alberi beriga iyo banaanka dhinaciisa inuu idinla jaro miyaa ka aamin noqoteen aw yursila ama uu idin soo dira calaykum idinka xaasiban dabaylo dhagaxaan wata oo uma laa tajiduu dabeed aydaan u helin lakum ay lianfusikum nafihiina aydaan u helin wakiilan ay xaafidan minhu cid ilaahay idinka ilaalisa cadaabkiisa oo idinka celisa cadaabka alleh ad weydaan am amintum miyaad se ka aamin noqoteen ama waxaad tidhaahdaa am ay bal kaba kaale hadalkaa horo a aamintum miyaa ka aamin noqoteen an yuciidakum inuu idinku celiya alleh fiihi badda taaratan ukhraa mar kale oo fa yursila uu idiin soo dira calaykum korkiina qaasifan mid wax burburina soo wax baabi'inaysa oo min ariixi dabaysha ah oo fa yuqriqakum dabeed alla idinku qarqiyuu idinku halaago biyahaas bimaa kafartum bisababi kufrikum gaalnimada gaalowdeen sababteeda uma laa tajiduu dabeed aydaan u helin lakum ay lianfusikum nafihiina aydaan u helin calaynaa korkayaga aydaan ugu helin bihi bisababi aliqraaq qarqinta aanu idin qarqinnay sababteeda aydaan korkayaga ugu helin tabiican cid wax noo raacdoona weydiisa wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online